waad mahadsan tahay dagaalkan oo ahaa mid aada u culus islamarkaana u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan kuwa burundi oo kasoo baxay fadhiisin ay ku lahaayeen buurane ayaa waxay ku dhaceen weerar kamiin ah oo ay u dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab burundeeska martigeliyey weerarka kamiinka ah ayaa habeenkii xalay waxaa fariisin ay ku leeyihiin deegaanka buurane lagu garaacay tiro madaafiic ah waxayna taas sababtay inay saakay soo baxaan ciidamada burundi soona aadaan goobo duleedka ka ah xiradooda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka warhayay dhaqdhaqaaqooda ayaa weerar jidgal ah la beegsaday askartan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in muddo ah socday islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey askarta shisheeye mujaahidiinta ayaa ciidamada burundi ku qasbay inay dib ugu laabtaan fadhiisinkii ay saakay kasoo baxeen waxaana afaafka hore ee xerada mar kale ka dhacay dagaal xoogan ilo xogagaal ah ayaa xaqiijinaya in ciidamada burundi dagaalkan dambe lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona la arkayay meydadka iyo dhaawacyada burundeyska oo daadsan afaafka hore ee xerada khasaaraha ka dhashay dagaaladan ayaa tan iyo maanta ahaa kuwo iska soo dabadhacayay waxaana wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya dagaaladaas ay ku waramayaan in sideed askari oo ka tirsan ciidamada burundi lagu dilay dagaalada halka lagu dhaawacay sideed kale sidoo kale waxaa ciidamada burundeyska usoo degtay ilaa iyo saddex diyaaradood oo helikobtar ah kuwaasoo daabulay meydadka iyo dhaawacyada askartii maanta looga xasuuqay dagaaladii ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe